ciidamada ammaanka ee somalilan ayaa ka hor istaagay wafdi ka tirsan xisbiga mucaaridka ee ucid inay booqdaan gabiley musharaxa madaxweyne ee xisbiga ucid jamaal cali xuseen oo horkacayay wafdigaasi ayaa ku eedeeyey xukuumadda inay bixisay amarka lagu hor istaagay isaga iyo wafdigiisa isagoo sheegay inay xisbiyada mucaaridka ahi ay tallaabadan u arkaan caburin xukuumaddu kula kacayso xisbiyada mucaaridka ah haddaba waryaheenna magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa la kulmay jamaal cali xuseen isaga uu ugu horrayn weydiiyey ujeeddada ay u tageen gabiley aniga iyo madaxda sare ee xisbiga ucud ayaa waxaan booqasho ku tegaynay gobolka gabiiley magaalooyinka arabsiyo iyo gabiiley iyo tagu jaale oo aanu doonayna inaan xisbigaigi dib dardar uga gelino saddex bilood ka hore ayaa waxaanu kala dirnay guddidii gobolka noo joogtay marka inaanu dib u magacaawno ayaanu doonaynay oo aanu la soo tashanno qodobka kale aanu tegnay waxay ahayd uun in golahii dhexe boqolkii dhinacay ku aadanaa berigii aanu heshiiska kala saxeexanay gudoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal ali waraabe oo ahayd boqol dhinaciisa iyo boqol dhinacayga inaan boqolkaygii dhinacaygii kasoo bilaabo halkan ka bilaabayeyna waxay waxaan ugu ballanqaaday xisbiga waxaan ugu ballanqaaday gobolka gabiiley gabiiley xisbi waa goob aada noogu muhiimah xisbiga ucudna uu taageero badan ka helay kadib markaa waxaa dhacday in marka aanu marayno kontaroolka caabudla halka laga galo degmada carabsiyo in na lagu xanibay oo askartii ay noo sheegtay ina amar haysato in aanan meel looga gudbin yaa amarkan soo bixiyey markaa oo askartu idin sheegtay inay yidhaahdeen dhinacan uma gudbi karaa askartu waxay noo sheegtay inuu amar ay haystaan noomay sheegin cidda amarka soo siisay laakiin waxaan u arkayn in amar madaxtooyada toos uga socda inuu yahay waad ogeydeenoo madaxweynuhu waa ka dhowaan safar ku tegey safarka yagan gabiil aan ku tegayno aad baa horaa loo ogaa laba wiil ka hor baa loo ogaa waxaanu aragnay in dowladdu nagaga horeysay oo doonaysa inay tagto afar biloodii budhbaa laga sugaayey inay qalinjibintii jaamacadda timacadde ay sameeyaan laakiin markay ogaadeen xisbiga wuxuu tegaya waa kuwii degdejiyey safarkoodii waa kuwii isku dabriday waa kuwii tegey annagoonu ka dambayno inaan tagno aan doonay structureka xisbiga iyaga annagu kambeynka maanaan jirin kambeynna muu bilaabin inkastoo iyagu ay dee madaxtooy kambeyn ay samaynayso oo ay dhagxyadhigyo meel walba ka samaynayso haddana xukuumadii hore may caburin jirin xisbiyada mucaaridka loomana diidi jirin inay de howlahooda caadigaa ay qabsadaan kontaroolka bal dadka sawir ka siisid kontaroolka ma waxaa laydinku yidhi ma dhaafi kartaan ma keligaabaa lagu yidhi ma dhaafi kartid ma adig iyo wixii noo dhan bal say wax u dhaceen bal hadda meeshan goobtan aad laydka soo celiyey markii aanu kontaroolka istaagnay ee naloo yimid layidhi amar baan madaxtooyada ka haysanaa mana dhaafi kartaan mana socon kartaan halkaasaa joogaysaan dib u noqda de waxaan adeer noqon mayne markaasaan idhaa dabel waaya anaa waan lugaynayaa waan ka degaya baabuurka baabuurkan kadima kartid baa buuq baa ka dhashay askarti baa nagu soo xoomtay markaa markaanu isnidhi wax meesha yaanay dhibaata ka dhicin ayaanu joognay in fara badan ilaa iyo dee aroortii ilaa iyo imika oo labadii duhurnimo ah ayaanu ka nimid markii aanu joognayna shir saxaafadeed baanu ka samaynay midhihii baa noogu timid xildhibaanadayadii nooga soo baxay gobolka ayaa noo yimid marka runtii arin laga maroro dalaca weeyaan waana arin aanan uga fadhiyin xukuumadan talada haysa laakiin dee murashax madaxweyneha toode xisbigii mucaaradka ama nin madaxweyne doonayaa tahay jamaalow wadankanu shuruuc buu leeyahay marka ma ogeysiiseen hay-adihii amnigo kale ama gobolkii oo kale inaad dee howlihiin xitaa caadiga waxa laga yaaba in dowladoo kale inay u aragto inaadan la socodsiin mayde ma sidaa uma shaqayso adeer cidna cid lamay socodsiin jirin markaad hawshaada gaarkaa qabanaysid xisbi mucaaridaa tahay dastuurku wuxuu sameeyey dalka in saddex xisbi ay noqdaan tartan baa la galay saddexda xisbi mid baa ku guulaysta talada dalka labada kalena waxaa ku ilaaliya talada dalka wax alaaliya wixii marka dastuurka ayaa annagana siiyey awooddaas maaha in shaqadayadii maalin maalmaha ahayd ee aanu gobolladayada iyo xafiisyadeeda kusoo dhisanaynay ee xisbiga iyaga inaan mar walba ogeysiinay iyaga halkan marayno maaha manay jiri jirin waana dhacdo cusub oo ugub ku ah dalka su gudumsa hadan ka dhigto xaggaa imika u dhaqaaqaysan dabcan imika xafiiskaagii baan dee ku sugannahay oo hargeysaad kusoo laabatay oo imika dee imikumaad gaadhi kasoo degtay xaggee imika u dhaqaaqaysan annaga waxaanu dhaqaaqaynaa runtii waa inaan arrinkan aanu ka tashanno oredi xisbigii kale ee mucaaridka ee wadani waanu ka wada hadalay saxaafadda wada weedano shaleed waa tii la xidhxidhay waa tii la caburiyey waxaanu doonaynaa inaan mudaharaad weyn aanu abaabulno bisha tobankeeda dalkao dhan weliba gaar ahaan magaalada hargeysa madaxtooyada horteeda inaan ka abaabulno mudaharaadkaasna laysugu yimaado oo dadku dareenkooda ku muujiya sababtaa xisbigayaga iyo xisbiga kaleba haddii maanta xisbiyadii ay marayso in saas lagu sameeyo de maalinta dambena wa gurigayaga intana laga mumnaca laodhan yaha geline marka waxa wey xuquuqdayada aan u leenahay cidna uga daba fadhiisamayno gobolka gabiilena waa ku noqonaynaa waa ku noqonaynaa waa gobolkayagii waa gobol taageero badan aanu ka haysano waxaanan u aragnaa anagu sababta naloo joojiyay inay tahay iyada oo ay xukuumaddu ka baqatay taageeradii ballaaran ee aanu ka haysano gobolka gabiiley mid ka ballaarantii madaxweynaha ee isu soo baxa ahayd ayaa naloo joojiyey taasaana waana caburin dastuurkay kasoo horjeeda sharciga kasoo jirta xukuumadduna in ay jebiso sharcigii ay iyadu laftirkeeda ku fadhiday waa ayaan darra weeyaan
kaasi waxau ahaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga ucid jamaal cali xuseen oo u warramayey waryahayaga magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar haddaba waxaa eedahaasi uu soo jeediyey musharaxa madaxweyne ee xisbiga ucid jamaal cali xuseen jawaabo ka bixinaya gudoomiyaha gobolka gabiiley yuusuf ibraahim geedi oo khadka telefoonka ugu waramay maxamuud mascade oo stuudiyaha ila fadhiya waxaa saaka aan maqalay in jamaal cali xuseen iyo faadis ciid oo war socdaa inay soo baxayaan arrintuna waxa weeye waxaanu ku shaqaynaa kala dambayn iyo sharciyad ayaanu haddaanu nahay dowladda somalilan waanu ku shaqaynaa hadday barasaaba tahay hadday list hadday noocyad kasta had ahaatay kala dambayntaas oo ah waxa weeye marka markaad mudaharaad dhigayso marka aad olole u baxayso marka aad aad shirar siyaasadeed aad u baxayso gobollo kale waxay tahay inaad weydiisato ama warqad ku weydiiso ama telefoon ku siiba warqad sharciya inaad u qorato wasaaradda daakhiliga iyo biliiska markaan sidaa leedahay waxaana kuwa helay magaalooyinkii carabsiyo iyo gabiile oo xamaasadi ka socoto subaxnimadii hore oo ardaydii iskuullada tegi lahayd ay layidhi usoo baxa oo mikrofona lala wareegayo oo aanaana ogeyn oo halkaa ay isku dhac ka iman lahaa si sifo mudaharaada u ekayd dabeetna markaa waxaa waxaa joojiyey boliiska ayaa yidhi marka maalin nabadgelyadiina faraa ka baxayso oo hadhow hadday soo galaan oo halkaa laysku dhaco oo ardaydii khalkhal la geliyo oo dadweynihii khalkhal la geliyo oo aan laga tabaabshay oo aanay ogeysi soo bixin leannaga sharciyadayda waxay dhigaysaa inaanu hakino waa garta marka go-aankan ma adinka iskiin u qaadateen oo waxauu ka yimid gobolkiina mise inaad ishor istaagtaan madaxtooyada ayaa amarka ad isoo siisa gobol ahaan nabadgelyada anaga anigaa ku shuqule marka go-aankani mid aad adinku keligiin gaarteen buu ahaa midaan keligaya gaadha wey haddii aan markaa si kale ku weydiiyo mudane guddoomiye xisbiyadani dabcan gobolada dalka ayay booqanayaan oo dee bulshadu waa bulshadoodii marka inay gobolada aadaan oo ay dadka la hadlaan inaad hor istaagtaan soo caqabad noqon mayso marka maya waxaan kuu sheegayaa cidismo hadduu qofku sharciyad xisbigu ku socdo cidismo hortaagi karto waxa weeye wax waliba waxay leedahay waddo loo maro haddaad mudaaharaad dhigayso haddaad socdaal u baxayso oo aad siyaasad soo fulinayso waktigan aynu ku jirnaana wakti ololada maaha waxa weeye waa wakti caadi ah oo haddii uu doonayo inuu gobolada qaar maro inuu gebila yimaado inayna soo ogeysiiyaan aan anaguna diyaargarowno nabadgelyadoodana aanu ilaalino aanu la socono nacdo meelaha iyo meelahaas warbixintiina iyo halka ka dhibanaysa ka dhiibta aqalkii aqalka xisbiga aad leedihiin ka hor dhiibta maaha mid olole loo soo baxayo oo dhoolatusado oo dariiqa la marayo oo dadku ay iska hor imanayaan maaha waktigii ololaha la fasaxayana mabaynu gaadhin laakiin haddii aanay ololo ahayn oo sidaad seegayso aanay u soconin inay ololeynayaan haddii howlo shaqo xisbiyadu gobolada u tegayaan maxaa ku jaban arrintaa inay gobol tagaan oo gobolkood doonaan ay booqasho ku tagaan iyagoo aan idinla soo socodsiinin waayo dalku wuu ballaaran yahay meeshay doonaan ay ka tegi karaan haddaad inaad ogtahay in kala mooye jamaal cali xuseen horta waa nin caalamka ka soo shaqeeyey sharciyadu taallo aqoon-yahana weeyi maalin dhaweto wuxuu ku haystay eerboorka ayaa lay diiday ayadoo guddoomiyahiina faysal cali waraare dibadda ka imanayo taas lafteeda waxaa la yidhi dee warqadii kama hayno eerboorkii kusoo nabadgeliya eerboorka kusoo gashaan waxaa kaloo markaa tiilay warqad xisbiga wadaniga u geeyey eerboorka uu leeyahay saa dambe ayuu imanayaa guddoomiyahayagii cabdiraxmaan ciro marka waxa weeye ile ayaga laftoodii baa nabadgelyadooda la ilaalinaya oo nidaamkooda loo ilaalinaya oo cid cidkoota iyo cidda iskaga dhacdo aanu ka ilaalinaynaye maxaa u diiday inuu telefoon ama warqad ku soo qoro oo wasaaradda daakhiliyaba u sheego oo yidhaahdo waxaan u baxayaa gobolkaa hawlahana waan u socdaa ee haley ogeysiiyo gobolkii arrintaa waana baxaya yay hortaagaya markaa gartay ninna gartay haddii marka ay dalabka noocaasa soo gudbiyaan oo ay eh, u soo gudbiyaan wasaaradda daakhiliga ee somalilan ma u ogoleynaysaan inay dib ugu soo laabtaan oo ay magaalada yimaadaan nacam waanu u ogolaanaynaa waa sharciyad way ogeysiin bixiyeen haddaad mudaaharaad dhigayso haddaad socdaal ubaxayso haddaad si kastaba ha ahaatee marka aad wasaaradda daakhiliga aada warqada u geyso wasiirku anugu ila soo hadlayaa xisbi hebel baa idiin imanaya nidaamkooda iyo nabadgelyadooda iyo meelaha ay ka hadlayaan oo oo aan ololo ahayn oo ayno xaruntooda ay uga uga uga dhisan gobolkaas ha ka hadlaan oo la socdo ilaaliya anaguna bris nabadgelyadooda ilaaliyo baan u diraynaa inaan inaan cidi qashqashin
kaasi wuxuu ahaa yuusuf ibraahim geedi gudoomiyaha gobolka gabiley oo khadka telefoonka ugu waramayey maxamuud mascade halkaad naga dhegaysanaysaana waa washington